madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku guda jiray socdaalkiisa nabad iyo dib heshiisiin oo uu ku marayo gobollada dalka ayaa gaaray magaalada balanballe ee gobolka galgadood waxaana ku soo dhoweeyey boqolaal shacab oo saakii lixdii aroornimo isugu soo bambaxay soo dhoweynta madaxweynaha jamhuuriyadda waxaana socdaalkiisa ku wehelinaya xildhibaanno ka tirsan labada aqal wasiirro taliyaal ciidan iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha degmada balanballe jaamac hayle ayaa ugu horrayn ku soo dhoweeyey magaalada balanballe waxaa weeye maanta waxaan nasiib u yeelanay degmadan balanballe oo madaxweyne farmaajo iyo madaxweyne maxamed siyaad cid u dhaxaysa maanta nasiib waxaan u yeelanay hadduu noo yimid madaxweynihii qaranka madaxa xukuumadda dowlad goboleedka galmudug sheekh maxamed shaakir madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi iyo madaxweynaha galmudug axmed geele ducaale xaaf ayaa madaxweynaha u sheegay in balanballe ay tahay degmo fac weyn dowladdana looga baahan yahay in bulshada ay ka helaan xaquuqdii ay ku lahaayeen dowladda shacabkii balanbal shacabkii oo ku jecel oo dariiqyada taagan oo meel walba kugu soo dhowaynayay magaalo kasta ku soo dhowaa waan leennahay madaxweynaha degmada balanballe oo ka tirsan maamulka galmudug gaar ahaan gobol galguduud marka dad badan oo shacab oo ilaa saaka taagnaaya joogo saa ogeed waxaan rabaa inaan kugu soo dhoweeyo oo sidaa baanan ku dhaarshay balhulkaa eega siduu u qurxoon yahay siduu egyahay wax laga taga maaha wax laga maqnaan karaba maaha balanballe calaamado badan bay leedahay magacyo badan bay leedahay annaguna sida ugu dhaqsaha badan baan madaxweynaha annagoo la kaashanayna isla ballanqaad badan buu noo qaadi doonaaye wax ka qaban doonaa balanballe madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa bulshada balanballe u sheegay haddii nabadda ay ka shaqeeyaan ay dowladda ku dhiiranayso in ay adeeggii ay u baahnaayeen bulshada ay ka helaan nabaddan waxay noo horseedaysaa dibheshiisiinna waxay noo horseedaysaa siduu madaxweynaha uu sheegay inaan ceelal halkan keenno inaan adeeggii aad u baahnayd inaan keenno caafimaadkii aan halkan keenno waxbarashadii aan halkan keenno wax kasta oo lagu horumarin karo komyuunitigan ama dadweynahan intaasi kadib ayaa madaxweynaha iyo wafdigiisa waxay socdaalkiisa nabadda ku soo mareen degmada xeraale ee gobolka galgaduud iyadoona qaybaha kala duwan ee xeraale ay sacab iyo caleemo qoyan ku soo dhoweeyeen madaxweynaha gudoomiyaha degmada xeraale bashiir daahir yuusuf ayaa ku soo dhoweeyey wafdiga madaxweynaha magaalada xeraale aan soo dhoweyno aan ku qaraxno madaxweynaha federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug waxaan leeyahay soo dhowaada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa ugu baaqay bulshada xeraale inay soo dhoweeyaan walaalahooda ka maqan dib heshiisiintana ay qaataan waxaan kala shaqaynaynaa annagu wixii aad doonaysaan waxaan wadnaa nabad waxaan wadnaa dib heshiisiin waxaa ka muuqda inaad jeceshihiin midnimo laakiin hal keliya aa naga harta bes idinku inaad isu roonaataan sidaas darteed hadda aan bilaawno dibheshiisiinta aan bilaawno dadkan walaalaheenoo maqanna aan keenno madaxweyne farmaajo oo socdaalkiisa sii watay ayaa ugu dambayn soo gaaray magaalada caabudwaaq oo ay ku sugayeen kumanaan shacab ah kuwaasoo ku labisnaa calanka buluuga waxaana dhallinyarada qaarkood jidhkooda ay ku sawireen calanka gudoomiyaha degmada caabudwaaq mahad cumar cilmi ayaa sheegay in madaxweynaha iyo wafdigiisa ay ku soo dhoweynayaan magaalada caabudwaaq maxamed xaashi cabdi madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka galmudug iyo madaxweynaha galmudug axmed ducaale geelle xaaf ayaa madaxweyne farmaajo u sheegay in caabudwaaq ay tahay magaalada ugu shacabka badan gobollada dhexe dowladdana looga baahan yahay in bulshada ay ka helaan xaquuqdii ay u baahnayd ugu dambayntii ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo boqolaal dadweynaha reer caabudwaaqa kula hadlayey barxadda roobda-ay ayaa sheegay in dib heshiisiintu ay ka bilaabatay magaalada caabudwaaq waxaan u soconnaa oo socdaalkeenu yahay nabadeyn iyo dib heshiisiin oo ay calaamad u tahay galmudug iyo allasunna oo aan ka bilaabnay dib heshiisiintooda waxaan doonaynaa dib heshiisiinta inaan halkan ka bilaabno oo magaaladan la kala degan yahay ay midowdo oo dadka soomaaliyeed oo magaalada degan oo waalaha ah ay midoobaan oo ay nidaam samaystaan oo sharciga ay hoggaansamaan waxaan doonaynaa inaad gacan nagu siisaan inaad nacaawisaan waxaan idiin sheegaya haddaad nabad keentaan wax walba oo horumara waa suurtagal inaad oggolaataan inaad walaalowdaan inaad oggolaataan inaad wada noolaataan haddaydan oggolaan inaad wada noolaataan cid idin imaanaysa ma laha ayala cabdulaahi jaamac rediyo daljir caabudwaaq